askar tiradoodu ay gaarayso kun iyo toddoba boqol oo askari kana socda ah waddanka uganda ayaa ku soo biiraya ciidamada midooda afrika kaga sugan soomaaliya kuwaasi oo nabad ilaalin u jooga waddanka ciidamadani ayaa waxa ay shan bilood ay tababaro ay ku qaadanayeen saldhig ciidamada nabad ilaalinta uganda ay ku leeyihiin waddankaasi kuwaasi oo iyagu ku soo biiraya howlgalka amisom ee muqdisho howlgalka ciidamadani ama shaqadooda ayaa waxa ay noqon doontaa in ay ka hortagaan korarka weerarada qaraxyo ee dhaqdhaqaaqa al-shabaab ay ka geysanayaan caasimada muqdisho sidoo kale ciidamada ayaa waxaa loo ogolaaday in ay qaadi karaan howlgallo ka dhan ah dhaqdhaqaaqa al-shabaab saldhigyada ay soomaaliya ay kaga sugan yihiin askartaasi badan waxa ay ama hogaamin doona cornel silvio aguma qayb ka mid ah ciidamadani waxa ay ka howlgeli doonaan gobolkani banaadir iyo shabeellada hoose sida laga soo xigtay afyeenka ciidamadaasi isaak awere kun iyo toddobada boqol ee askari ayaa beddel u noqon doona ciidamo yugandhees ah oo labadii sano ee lasoo dhaafay ku sugnaa soomaaliya